magaalada waajid ee gobolka bakool ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii loo tayeen lahaa adeegyada caafimaad ee degmada waajid kulanka lagu qabtay degmada waajid ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maamulka degmada waajid ee gobolka bakool guddoomiyaha jaamacadda new generation maxamed seyd ayaa si guud uga warramay kulanka lagu qabtay magaalada waajid ee gobolka bakool kaasoo looga hadlayay sidii loo tayeen lahaa adeegyada caafimaad ee degmada waajid geetumay baa kulan waa guud lawaalada shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee degmada waajid baryaagamabaasiisawaqdimabalkulmo oo manaha ka suubyaha xarumaha iyo maaragtay shaqada ee guud ee degmada ku socoto oo shaqaalaha guud ee wasaaradda caafimaadka oo khaasatan sabood gareesaya d s f iyo maaragtay noo sabood gareesaya wedi waana kulan oo guud waa kormeer guud oo aan maaragtay degmooyin kalen kusuubi doono degmada waajid maaragtay xarumaha kale guud mana kusuubi doono xarumahaas iyo kulmadaas iyo kormeerkaas amaba ku batay inayna kulan guud maaragtay liwaalada shaqaalaha kulanka geeg madaramaba ka saabsanaya inayna dhegin sida maaragtay baahiyaha jara iyo maaragtay caqabadaha shaqaalaha haysada oo gudaha iyo wada shaqeyntiyo iyo maaragtay iyo maaragtay supervisorada si wada shaqeeyaan markaana dhegin sidii kubacda maaragtay maaragtay shaqaalaha iyo feedbaasho madana dhegin sidii yamayba maaragtay si ay ilaa dhowr qodob oo maaragtay oo aan shaqadii wanaagsanaato ka sahaw xukumada eeta maaragtay mas-uuliyadda oo maaragtay wasaaradda lugfadow mas-uuliyadda lugfadow hay-adda mas-uuliyadda maaragtay isu saaran lanka shaqaalaha eh iyo maaragtay wada shaqeynta noola dhehayta hay-adaha kale iyo maaragtay maamulka noola dhehayta iyo may kale maaragtay alxamdulilah maaragtay in sheegnay sida qaabka oo hr bolisiga oo wasaaradda si fasaahidan qaadadayan anolliifkasin qaadadayan se maaragtay qofka resignation inbiyo muddo shaqada horsqaysado iyo muddo is maaragtay dembiye gala iyo si maaragtay shaqada lanku buriyo iyo waxyaalaha maaragtay la ilaaliya lambaahanyi in is maaragtay bukaanka usan adeeg lambaahanyi maadaama fast priority-ga ee wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda beerta in bukaanka maaragtay lang adeega may maaragtay ugu dambeyn maaragtay kulka iska afgur in wada shaqeey lanweblank maaragtay jylank iyo line management la ilaali lanweblankiis maaragtay ku saray in ixtiraam mas-uul la ixtiraam shaqadiisna gudada wal alla walaay maaragtay baahi ee degmadan ku jirana si guud oo si daacan mee maaragtay lan dabool intaasa maaragtay yamiintii ka saabsanahay mayna rajeeyay haddii ilaahay maalmood dareer inay bari bardimis in xarumaha kale maaragtay diiradda saaro korna haddana baahidii guud degmada maaragtay haddana an gudba doon haddii ilaahay